وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون
badanaa intaan magaalo hallignay dembiyadoodii darteed oo cuqubadayada ay u timid habeennimo ama iyagoo hurdagoor barqa ah